الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحنسوق الرهاكم باب الصلح الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار وهو ببعض المدعى في العين هبة لو براءة للدين وفي سواه بيع لو إجارة والدال للسكنى هو الإعارة بشرط أبط الواجز في الشرع على مروره ووضع الجذع وجاز إشراع جناح معتري لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذ من مر وقد بابك وجاز تأخير بإذن الشركاء شرط الرضا باب الحوالة شرط رضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرى باب الضمان يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إلى أشهد حين سلم والدرك, والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص السنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن لكل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطرت بشرط مال يلزم إنها وحين كدعنا سدح ذا باب أي عشرك أنه عاوى كساب سناندونا إن شاء الله تعالى baabku koowaad baabu sulxi weeye dadku inay wax ku heshiiyaan sulxigani waa tii ilaah yidhi subxaana wa tacaala fii suurati الnisaa laa khayra fii kahiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadka in la heshiisiiyo sulxi la galaa aayadda asal way u tahay waxaa kaloo asal ah qowluhu tacaala markuu qoyska ka hadlayey وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نبقنا عليه الصلاة والسلام محاكسا من حديث أبي هريرة يا عمرو بن عوف يا غير كود بل قوريي إنه يري الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا heshiiska muslimiintu ay galaani waa bannaan yahay haddaan xaaraan la xaaraantinimaynayn ama xaaraan aan la xalaalaynayn wixii intaa ka dhaxeeya iyaga isu tanaasul iyo wax ku heshiisa waa la ogolyahay haddaba suluxu waxyaaba badan iyo abwaab badan buu galaa sidaasayna min xaysu iljumla ibnu qudaama fi lmuqni iyo keyrkiiba soo guuriyeen in culimmada muslimiinta iyo fuqahadu ay isku raaceen ay ku ijmaaceen in sulxiga iyo heshiisku si guud ahaan marka la duuduubo uu bannaan yahay shariicadun ogoshahay marka lagu yidhaahda meelahan oo kale si guud waxaa jira faahfaahinta hoos marka loo dego qaybo la isku qabanayaa jira sulxigaasi muslim iyo gaalna waa dhex mari karaa muslimiinna waa dhex mari karaa sulxigu waxyaabo badan buu ku saabsanaan karaayo laba isqabana aayaddiisaynu soo marnay waa dhex mari karaa laba qof buu dhex mari karaa laba qoys ama qabiil buu dhex mari karaa waxa laga heshiinayaay wuxuu noqon karaa maal wuxuuna noqon karaa dimaa iyo jinaayaad buu noqon karaa masalada baabu sulxi kitaabu lbuyuuc ay ugu jirtaay waa sulxiga maalka iyo xoolaha dad xoolo isku lahaa hadday xoolihii ku heshiiyaan oo say wax isugu lahaayeen si ka duwan ama ay u kala sheeganayaan ka duwan waa ku heshiin karaan wey sulxigu marka waa saddex qaybood asaas ahaan fii baabi albeyci waalmucaamalaati marka la yidhaahdo sulxu iqraarin wa sulxu inkaarin wa sulxu sukuutin wey bimacnaa qof baa qof xoolo ku sheeganaya qofkiina waa qirsan yahay laakiin duruuf iyo sabab kale oo jirta baa wixii wax ka duwan ama ka yar lagu heshiiyey sulxu iqraar baa la yidhahda waa heshiis iyadoo xaqii la qirsan yahay baa wax kale lagu heshiinayaa waxaa lagu heshiiyey marka haaliban laba mid buu noqdaa in wixii wax laga dhimo qofkii waxna uu bixiyo waana qisadii kacb ibni maalik iyo ibni abi xadrad ay masjidka nabiga isku qabsadeen sala allahu alay wasalam kacb ibni maalik baa xoolo dayn ku lahaa nin la yidhahda ibni abi xadrad nabigoo gurigiisa ku jiray meeshay isku qabsadeen masaajka dhexdiisa ah xoolahaygaysi iyo mahayaa la isku haystay nabigu intuu soo madaxa soo bixiyey buu yidhi kacabow nus kacafi waan yeelay buu rasuulka ilaahayo ware adna istaago xooliintiisi iyo nuskiisi hadda sii buu ku yidhi hadalkaasi waa xoolo la isu qirsan yahay oo cayntii iyo maalkii la isu qirsanaa jus ka mida lagu heshiiyo jusna laga tanaasulo nooca labaad ee loo heshiin kara sulxul iqraarkaasi xoolihii waxba lagama tanaasulin laakiin xoolihii aan lagu lahaa qofkan wax aan ahayn baa inuu bixiyo lagu heshiiyey ninkan lacag baad ku lahayd dhar u qaaduu ku leeyahay gaadiid iyo dhul u qaaduu ku yidhi oo cayn ah ama manfaco u qaaduu ku yidhi warniyahu lacagtii ma hayee gurigaa deg wixii kiradiisa ahaana xisaabo waa manaafic sukna daar bay yidhaahdaan haddaba mas'aladani waa sulxun maca aliqraari qof xaqii qirsan baa wax ka duwan xaqiisi lagu heshiinaya ama qeyb ka mid ah ka tanaasulo ama noocii xaqii nooc kale ha ku bedesho labadaba waa laga hadli doonaa midna waa cafis baa ku jira midna nooc beeca yeelan doontaa iyo shuruudiisa wata nooca labaadi waa sulxu inkaarin qofka waxbaa lagu sheeganayaa isna waa diidan yahay waxba layguma laha buu leeyahy labadaa qof intay heshiiyaan wareedha adna nus bixi war adna nus ka tanaasulo iscafiya ma la dhihi karaa sulxu inkaarin haddii ay tahay oo masaa'il culimmadu isku hayaan fuqahadu shaaficiyadu ma ogola wax sulxu inkaar la yidhaahda ma jira yidhaahdeen haddii kalaa dulmi weeye ninkan xooluhu ka qaata ninkan waa dulmi ama kanaa dulman ama kanaa dulman waa in ariiqadii la mariyaa qadaha albayinatu cala lmuddaci walyaminu calaa man ankara waa halkaa lagu kala baxa bay leeyihin iyo sulxu inkaar ma ogola sulxu sukuutna nin baa nin xoolo ku sheegtay kii lagu sheeganaya shib buu yidhi haaya maya midna ma dhihin waa diidayb inuu hadlo wuxuu yidhi maxaa xal ah anuu hadda waad iigu leedahay iyo iguma lihid midna ku dhihi maayo soo istaagay ninkaasi xaqii mana qiranin mana inkirin noocaasna waxaa la yidhahdaa sulxu sukuutin ma badna marka markay xoolo yimaadaan in la qirtayo in la inkira maahane ka warwareegga labadaas ma badna saa darteed hadalkiisu ma badna cinda alfuqahaa sulxii saddexdaa nooc ahaa kitaabkeennu kama hadlaya sulxun maca alinkaari iyo sulxun maca sukuuti midna kama hadlin axkaamta iyo masaa'ilka la xidhiira sulxu maa sulxu liqraarka buu ka hadlay keliya asulxu soo heshiisku jaa-izun waa bannaan yahay maca aliqraari iyadoo xaqii laysu qirsan yahay waase shardiya in sabaqad hadday ka hormarto khusuumatinkaari dood iyo muran laysku garalaysku garan laayahay baa ka horaysa qof markii hore diiday markii dambena wixii qirtay baa wuxuu qirtay lagala heshiin karaa haddaan khusuumo ka horeysay jirin waa ninkan siduu u bixin lahaa war waad igu leedahay suu u bixin lahaa wey wa min hunaabaa waxaa bannaan sulxu limacalli qraarka sidii kacb bni maalik iyo ibni abi xadrad oo kaleeto xoolihii ma wada haysid ninkii baad xoolihii muddo ka sugtay deyntii baad wakti dheer ku yeelatay si aad wax un uga soo saartaad rabtaa waxaad tirdiyahu nus haddaad i siiso nus waan kuu cafi nuskiibuu ku siiyey kii kalena waa cafida waa heshiis ilaa fii xaala waaxida xaalad waxaa jira muran adag ka taagan yahayoo xoolaha deyntaad ku lahayd waktigeedii lama gaadhin bisha sideedaad sagaalaad inuu ku siiye heshiisku ahaa deynta niyow lacagtii iisoo hormari qeybna aan kaa cafiya ma bannaan tahay asaxu lqowleyni maya waa riba baabu riba bay gashaa haddii aynu munaasabadeeda marnaan ka hadli doonaa sababtoo a zamankan la soo hormariyey baa lacag laga tanaasula lagu gatay lacagtaadii waxaad uga tanaasushay waktigan bilahan aad ku iibsatay lacag loo siyaadiyey ama loo nuqsaamiyey muqaabila azaman asalkeediina lacag mustaqira ahaydna baabu riba nasiica bay gashaa marka masaladaas waa masalada aada inaga qabsata jeegaga iisoo dedeji jeegga waa bisha aakhirkeeda anna lacag baan u baahnahay jeegga lacagtiisii si ina ka gooso aduu hadhow wada caddayso hal milyan buu ahaaya sagaal boqol iyo konton i c halka milyanna aduu hadhow qaado beeca noocaas oo kaleeta arribo wey oo sagaal boqol iyo konton baad hal milyan ku gaday lacagtu way kala badan tahay liajli zaman zamankaa isdheer arrimaha aada waxaa u isticmaala sharikadaha lacagaha dadka u caddeeya jaaga ka qabsada aad bay u isticmaalaan xaafaddeena isli way ka jirtaa oo laga isticmaalaa su-aalaheedana soo maraan marka suluxu xoola aad qof ku lahayd oo kuu qirsan qayb inaad ka tanaasusho ama wax kale ku bedela tahay way bannaan tahay haddii isqabsi iyo isxashiya wax kale waa ka horreeyey waawa sulxigaana bibacd heshiiskaasoo bibacdi almuddacaa wixii la sheeganayay qayb ka mida fil cayni shay cayn a lagu sheeganayo guri iyo dhul iyo nagaadiid iyo dhar iyo ah qayb ka mida lagu heshiiyey hibatun weeye aw baraa'atun lideyni deyn laga cafiya ama baraa'adhe ama hibadheh haddii aad qofkii xoolihii qayb uga tanaasusho qaybna isii aad tiraada sidii kacb ibni maalik iyo ibni abi xadrad dhex martay qaybtaad qaadatayna waad qaadatay qaybta kale waa hibo ama baraa'o weeye labadaa labadaa waa lagu sasfin karaa masaladan haddaba hibadu iyo baraa'adu waxaa loogu magacaabayaa qabuulkeedu mi qofka xoola aad ku leedahay isaga waad daymin kartaa waadna u hibayn kartaa oo guddoonkaagama baahna laakiin qof kale haddaad u hibayso xoola aad nin ku leedahay ma hibayn kartid waayo waxaad bixin kartaba maaha hibaduna waxay ku laasimtaa bilqabdi ninkanna xooluhu inay xaggiisa jireen yaa maqaamulqabdi iyo guddoonka gelaya marka xoolihii baynu laba u qaybinnay qaybna waa qaybtaad qaadatay qaybna waa qaybtaad u daysay qaybtaad u daysay ama cafi dheh waan ka cafiya waxaan kugu lahaa dheh ama adigaan ku siiyoon kuu hibeeyoon milkiyadeedii kugu wareejiyey dheh labadaa midii loo dhigaba natiijadu waaxida weeye waxay idhahdeen sababtoo ah sulxi iyo heshiisku mar haddii isqabad hore dhacay kadibna qayb laysaga tanaasulay baabu sulxi bay gashay taasi waa nooca koobaad oo qayb ka tanaasulah nooca labaad wa fii siwaahu wixii bacdu lmuddacaa ah wixii ka soo haray wixii laysku haystay oo qayb laga tanaasulayna baycun weeye aw ijaaratun weeye haddii heshiisku uunan ahayn qayb laga tanaasulayo oo qayb ka mida lagu heshiiyey ee wixii wax kale lagu bedeshay haddii cayn kale lagu bedeshayna waa beer haddii manfaco lagu bedeshayna waa ijaara ijaara weeye ninkii xoolaad ku lahayd lacag baad ku lahayd lacagtii ma hayee dhulkan u qaado dharkan u qaado gaadiidkan u qaado raashinkan u qaaduu ku yidhi waa yahay baa tidhi waa beec hal mid baa shardi a marka waxa aad ku lahayd iyo waxa uu kugu bedelayo hadday ajnaastii ribada yihiin tamaasul iyo taqaabud fi lmajlis baa loo baahanaya ama taqaabud fi lmajlis hadday kala duwanya ninka kun doolar baad ku lahayd wuxuu ku yihi doolar ma hayee shilin iga qaado xiriirka idin dhex maraya waa sarif ganacsi sarif weeye meesha idinkoo taagan haddaad heshiisaan waa inaad kala guddoontaan yadan biyadin waa inay noqotaa ninkan beriis baad ku lahayd beriis buu ku siinayaa waa inay sinnaadaan majliskan aad ku kala guddoontaan oo masaladu masaladii ariiqii iyo xukumkii baabulbeyc baa la marin haddaynan ribowi ahaynna waa isku yeelan kartaa qaar ka mida oo lacag iyo dhar iyo lacag iyo raashin iyo dhul iyo waxyaabaha hadday yihiin taa waa macnaha koobaad ee baycun beec bay noqon waa haddii aad acyaan ku bedelata wey acyaanta hadday qeybtii rabawiyaadka ahaa isla soo galaan wixii aad ku lahayd iyo waxa uu ku siinayo shuruudii baycu sarfi waaribaa iyo madcuumaadka iyo rabawiyaadka shuruudii waa inaad ku dabaqdaa aw ijaaratu hadday manfaco tahay qofkii lacag baad ku lahayd lacag kuuma hayo wax kaloon kugu bedelana ma hayo laakiin wuxuu ku yidhi gaarigan kirayso ku shaqayso gaarigan hayso dabcan qiimana waa lagu heshiin tan waa ijaara gaari baad ka kiraysatay waxa uu ku kiraysan yahay iyo manfacada ka soo gelaysayna deyntaadii baad u goosanaysaa taasi iyadana noocul ijaara iyo shuruudul ijaara oo inoo iman doonta baabkeeda baa la raacinay dhinaceeda mari waddaaru lisuknaa huwa alicaara waddaaru guriga lisuknaa heshiis lagu heshiiyey huwa alicaaratu caariye wey tani waa suuro suwarkii hore ka duwan bay qaarkood leeyihiin guri baad isku haysateenba gurigii baad isku haysateen ninkii gurigii waa kuu qiray waxaadna ku heshiiseen inuu muddo iska deganaado muddo inuu deganaadaad ku heshiiseen gurigii adaa yeeshay oo laguu qiray muddadaas icaaro waya waad caariyeysay axkaamul icaaray qaadan saddexdan maxaa saa loogu kala qaaday acyaan haddii tabaadur jira axkaamulbeyc inay qaadato wey ijaaradana waa caqdi laazimo midkiinna hadhow kama noqon karo caariyadana waa caqdi jaahizu talafayn oo nin walba markuu doonuu ka noqon karaa axkaamta ka taratubaysa ee ka laasimaysa baabul'ijaara iyo baabulbeyci iyo baabulicaara ama baabulcaariya baa kala duwan sababtoo ah gurigan fuqahada shaaficiyadu qaar baa mas'aladan danbaa diiday oo waxay yidhaahdeen nin xoolihiisii xoolihiisii ku gadanayo wey xoolahaada xoolahaada ma ku gadan kartaa waxay dhaheen maya gurigaadaa iskale ninkan aad uga tanaasushay sulxiga aad dhaafsanaysana waa gurigaagii isagu markii horena wax kama bixin marka dambana waxba kama baxayo marka tan waxaa weeye wejkan sulx lama dhihi karo bu wej shaaficiyadoo daciifa qaba waayo nin xoolihiisii xoolihiisii ku gadanaya oo manfacadaadii gurigaagii baad gurigaagii haddana heshiis kuu gelaysaa lama ogola qaar bay lakiin wej daciifa wey bishari ail waajis bisharci calaa muruurihi wa wadci ljadci jidci halkana wuxuu ka hadlay saddex masalo oo kale bishari shari haddii lagu xiro sulxigii iyo heshiiskii abtil buri waa baail leh heshiiska sidaasa haddii shari wixii lagu heshiinayey muqtadihiisa ka baxsan lagu xiro heshiiska iyo sulxu baail weeye haddii la yidhaahdo deyntan qayb waan kaa cafin bishardi anna waxaay waxaa inaad ii samayso waxba kama jiro waayo deyntii cafiskii hibe iyo shardi wada socdo weeye beyc iyo shardi wada socdo weeye ijaaro iyo shardi ka baxsanoo wada socdo weeye caariyana shardi wax iga iibi ama hawshaa ii qaba laguma xiri karaba waa inaanu ku dhicin oon lagu xirin shardi aan ka mid ahayn wixii muqtadihii sulxiga daatadiisa aan ka mid ahayn sababta darka waay ku madl waxay ku darayaan xadiidka nabig alay salaam nahaa can beycin wa sharin beyc iyo shardi wada socda waa diiday bacdu suwar hadduu shardigii baatil noqday suwarka kalena waa la raacin buu leehay masalada labaad waa jisfi sharci waxaad banaysaa sulux iyo heshiis maal lagu heshiiyey calaa muruurihi jidka inuu maro wawadci wadcin inuu wawadci ljidci iyo gidaarkaaga qori inuu saarto ama uu wax ku dhajisto labadan mas'alana waa lagu heshiin karaa buuri haddii jidkan dad khaasa ay leeyihiin axkaamtiisa axkaamu turuqna culimmadu waxay ka qoreen kutub gaaray ka qoreen dariiqa iyo noocyadiisa iyo sida loo kala leeyahay iyo haddii la ysku qabsado sida loo xalinay inta laga dhigi iyo kutub bay culimmada muslimiintu ka qoreen jidadkii isku soo uruuriyo waa laba qaybood milkiyadda marka laga hadlayo xuquuqda waxaa la yidhaahdaa dariiq naafida iyo ariiq hayru naafida jid ka dhexbaxa xaafadda iyo jid xaafad dhexdeed ku dhammaada jidkan hadda horta masaajka hortiisa maraya ee xagga iyo xagga u baxayaay aariiqu naafid baa la yidhahdaa kaasi waa xaq mushtaraga cidna gaaruma laha ariiqna waxaa la yidhahdaa ariiq khaasahoo masduudaho wa xaafadaha gudahooda dariiqyada ku yaalla wuu galaa jidku intan keliya guryahana loogu talagalay uu dhex wareegeystaa oo ku dhammaadaa jidkaana waxaa iska leh dadkaa xaafadaa guryahaa leh ama degan baa manfacadiisa khaas u leh qof baa wuxuu u baahday marka jidadkii miyaa la xiray jidadkii kalaa cabsi noqday si unbay ciladii u qabsatay gurigiisiibaa jid kaloo u maru waayey wuxuu yidhi niman yahow meel yar ii fura oo aan halkan ka dhex baxo dadkii meesha deganaa waxay yidhaahdeen lacag iska bixi aan yeelne lacag iska bixi way bannaan tahay waayo xaqan iyagaa leh intifaaciisana iyagaa iska leh qof aan intifaacii xaqula lahayn hadduu soo galana inay jaar iyo kiro ka qaataan ay lacag ka qaataan way u bannaan tahay marka waa ajiis fi sharci waxaad bannaysaa sulxu maal lagu heshiiyey bannee weeye calaa muruurihi jidkaa inuu maro amaa shaarica naafidka ee xagga iyo xagga u baxaya cidna cid kala lacag kama qaadi karto sidoo kale wa wadci iljidci derbigaa ee gidaar in lain qori la saarto ninkan guri buu dhisanayaa ama alaab buu meel ku dhejisanayaa ama dharkiinuu meel kuwadhuu doonayaa wuxuu dabcay inuu gidaarkii gidaarkaaga ku qabto ama geedihii iyo birihii uu derbigaaga saarto ama duleeshado waa inuu idankaa helaa sababtaa gidaarkan waa la dhisay maalna wuu ku baxay waxa lagu saaraya culayska ah iyo duleelintuna dhib bay u keenaysaa saas darteed ninkii maalka lahaa qacidada xadiidkii wuxuu odhanayaa qof maala xoolihiisa in la qaato ma banaana ilaa bitiibi min nafsi naftiisa inay raalli ka noqoto maahane hadduu qofkii raalli ku noqon waayo in xoolo la siiyo maahane jaaza bay leeyihi waxaa kaloo bannaan oo jisfi sharci bannaysaa wadci ljidci gidaarkaaga qori aan saarto ama aanama aan gashado ama aan derbiya dhagxaan ku dhejisto hadduu yidhahdaa lacag isii waa la ogolaan karaa bay yidhahdeen fuqaada waxaa la yidhi soo xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeen ee abi hurayra ma ahayn in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yamnacanna jaarun jaarahu an yadaca khashabatan calaa jidaarih qofna dariskiisa yaanu u diidin inuu gidaarkiisa wax saartay yidhaahdeen xadiidkaa xaggee ka marteen baa la yidhi xadiidka waxay dhaheen laba arrimoodba annaga waan qabnaa marka koowaad horta waxaa qofkan loo leeyahay laa yamnacanna xaq dheeraadoo khaasa inuu leeyahay buu xadiidku sugay bay yidhahdeen hareebin baa la yidhi oo ha u diidin an yadaca khashabatan calaa jidaarihi derbigaagii baa lagu yidhi horta waa lagu ogolaaday waxaana lagaa dalbaday inaadan u diidin halka inaydan xaqii u sinnayn baan ka garannay yidhaahdeen marka koobaad marka labaadi mancigani ha u diidina calaa cumuumihaa ma noqon karto oo qofkani haddii uu saaraya ama ku samaynaya wax darkiibi iyo derbigiiba darar u keenaya oo ama duminayaba ama khasaare ii keenayaay sharciba dee derbigaagii hala dumiya adna ka aamus ima dhihin waxaan horta derbiga dhibaynin wey waxay dhihin midda labaad intaa waxaa noo dheer bay yidhahdeen ha u diidin baa layidhi laakiin lacagha ka qaadanina lama dhihin marna waxay yidhahdeen sharcigu ha u diidin buu yihi laakiin lacag ha kula heshiini ma dhi ani waanu ogolaan una diidi maayo laakiin xoolahaygii iyo maalkaygii manfacadiisa aan lahaa inaan wax ka qaataay nusuus badan oo shariicada ii ogol xukunku calaa kulli xaal waxay dhaheen xadiidkan iyo xaadiidtii kale isku soo celceli xoolahaygana raalli ka ahay lama qaadan karo xoolahayga manfacadooda anaa milkiya xoolahayga wixii allaale wixii aan doonee sharcan bannaan baan xuuxa ku qaadan karaa intaaba nusuus badan oo kitaab iyo sunnaha jira si aan u jamcinno marka xadiidkan uma diidi kartid waxaan derbigaaga dhib kuu soo gaarsiinaynin waa yidhi laakiin wax kama qaadan kartid xadiidku ma dhihin halkaasay fuqahadu la mareen jamhuurtooduna madhabkaa way qabaan inuu xoolo ka qaadan karo iyagoo xadiidka sidaasay u taawiiliyeen aduu ku raacdayaa iyo ku diidayaaba adii ijtihaadkaagay ku taalla wey wajaaza ishraacu janaaxin muctadi limusiibin fii naafidi min subuli wajaaza waxaa banaan ishraacu janaaxin baal iyo in lala baxa meel foodaa banaan muctalin oo sareeya limuslimin bay u banaan tahay fii naafidin dariiq fulaya mid fulayo oo min subulin jidadkaa jidadka xaggasha u baxaya qofka dhinaciisa degan waxoogay food iyo daaqad dheer iyo baalkool iyo wuu la soo bixi karaa bay yidhahdeen laakiin laba shardi buu saddex shardi buu ku xihay kow jidku ariiq naafida waa inuu yahay oo dad ka wada dhexeeya oon ariiq meel ku dhammaanaya qolo khaasa leedahay waa inuusan ahayn kaa khaaska axkaamtiisa waa inoo soo socotaa shardiga labaad qofka la baxaya waa inuu muslim yahay oosan gaal ahayn shardiga saddexaadi waa inuu koreeyo oo dadka maraya ama dad ama gaadiid wixii maraya uusan ku dhacaynin hadduu dadkii gaadiidka ku dhacayo waa la dumin waayo xaqa caamka ah waa inuusan darar iyo ciriiri iyo mashaqo u keenaynin wey wixaan xaqa caamkaa darar u keenaynin isaguna xaqa uu wax ku leeyahy oo meeshii wax ka degan yahay waa loo ogol yahay qofka muslimkaa saasuu leeyahy wajaaza waxaa banaan ishraacu janaaxin baal garab in lala baxo ama baalkoni dheh ama waxoogay baashoo la dheeraystooo dalaalin la dheereeyey ah muctalin oo koreeya oo dhoweyn oon dadka iyo muruurka dhibaynin limuslimin bay u bannaan tahay fii naafidin mid baxaya oo min subulin jidadka ah mid masduudoo soo xirmaya ma aha jidkaas jidkaa dad khaasa iska leh low yu-di xaaluusan dhibin man mara ciddii maraysa waa ma gaadiida gaadiidka raran waa inuusan dhibin hadday marayaan dad socda waa inayna ka foorursanin adigana ka faa'iid dadkiina darar ha u geysani weeye waxayna ku cilaynayaan xaqana axbaad ugu leedahay in lagu intifaaco xaqa mushtaraka ah waxaan dadka kale intifaacoodii dhibaynin way bannaanta yidhahdeen waayo kana manfaca ugu jirta uu xaqa wax ku leeyahay intii kalena manfacadoodii darar iyo dhib kuma aha laakiin jidkii hadduu dhib u geysanayo oo biyihii oo dhan intaad ku soo fooririsay jidkii ka wasakaysanaya dadkii ama dhoobe iyo biyo ka noqonaya laguma ogola waxaa lagu leeyahay bajaloorta meel kale u jeedi adigu laakiin waxaa dhici karta inuu gurigaagu qorax kasoo bax u jeedo oo qoraxdu kaa soo gelaysood waxu yar baahan tahay inuu gabaludhac u jeedo oo qoraxdu kaa soo gelaysood waxu yar baahan tahay waxyaaba badan baa dhici kara kaasi waa jidkii xaqa caamka ee mushtaraga ahaa waxayna yidhahdeen min baabi awlaa haddiiba la banneeyey xaq khaasoo qof lahaa inaad ugu intifaacdo wej iyo qaab aan isagii dhibaynin baa la banneeyey ninkan xaqiisii waad xoolihiisi waad ku intifaacaysaa isagiina idan ugama baahnin sababtoo isaga wax dhiboy u geysan ma jirto guri buu dhistay hooskiisii baa baxay hooskaa haddaad iska fadhiisato maxaad intifacsatay soo gurigiisi maadan intifaacsan ayib hooskaa banaa inaa fadhiisata isaga ma dhib bay yeeli maya way banaan tahay dad buu shitay dadkiiba ama nalkiibaad halkaa iftiinka wax ku akrisatay meeluu ku akrisan lahaa kamaadan fadhiisanin laakiin iftiinkaa iska baxaya haddii gidaarkaa intaan iska fadhiistaan gurigiisa ahayn iftiinkaan wax ku akristaay way banaan tahay idan nama baani oo ninka xaq khaasa weeye isaga de wax madariya dhib ay u geysanaysa lama arko dab buu shitay dabkii ololayay baad qori soo qaadatay dabkii ololayaad gashato waad ka shidatay idan uma baahnin sababta isaga wax darar iyo dhib ay ku haysa ma laha waxay lahay xaqii khaaska ahaa haddii la baneeyey in loogu intifaaco qaab aan dhibaynin ninkii xaqa lahaa xaqa caamkaa in loogu intifaaco qaab aan dadkii dhibaynin min baabi awla way kasii mudan tahay halkaasay fuqaada qaarkood la mareen raxmatullahi calayhim jamiican kaasi waa jidkii dheeraa ee labada dhinac u baxayey jidka xaafadeedkii hoos hoose wayqadim baabaka albaabkaaga soo hormari wajaaza waxaa bannaan ta'khiirun in dib loo dhigo biidni shurakaa dadka jidka kula leh hadday ogolaadaan masaladan waxay ku salaysantah inaad fahamta u baahan jidkan see xaqa loo kala leeyahay halkan jid baa ku yaalla intuu ka soo galaa gidaarkana waa ku dhammaadaa guryo badan baa hareeraha ka ah haddaba jidka ra-su darab ama ra-su shaaric haddii lagu yidhaahdo madaxiisu waa xaggee waa halka xaafadda uu ka soo galo baa ra'su shaaric ama ra'su darab la yidhaahdaa dhammaadkiisuna waa halka uu xaafadda gudaheeda ku dhammaado nin waliba halka gurigiisu ku yaallo ilaa iyo jidku meeshuu ka soo galay intaasuu xaq ku leeyahay inta ka dambaysa waxba kuma laha sababtoo isagun wuxuu baahan yahay soo galo oo gurigiisa ku yimaado oo haddana noqdo oo intifaaco inta dambe muxuu ka rabaa waxaad xaq ku yeelatay meeshii baad degan tahay deganaanshahaguna jidkan waxaa loo sameeyey gurigaaga inaad ku gaarto gurigaagii haddaad soo gaarta inta dambe waxba kuma lihin horta halkaa qabso jidkii intaa dambe wax kuma lihin soo laguma dhihin albaabkaagii marka jidkii albaab baa kaaga furaa xaqaagii qayb waad ka tanaasuli kartaa laakiin qayb kuma darsan kartid xaqaaguna gurigaaga gidaaradiisa ma ahee halka albaabkaagu ka furan yahay ilaa jidka meesha laga soo galay baad xaq ku leedahay albaabkaaga haddaba qofku xaqiisa hadduu qeyb ka tanaasuli karo qadim baabaka soo hormariyo xagga jidka uu ka soo galay usoo yardhowee khiyaar adaa leh waayo xaqaagii baad qayb ka tanaasushay cidna idan ugama baahnid haddii laakiin albaabkii xagga gudaha inaad u yar durkisa aada rabto de xaqii baad kororsanaysaa soo maaha dadkii xaqan lahaa inay ogolaadaan wey albaabka ag inaa u durkiso sida moogtahay tandiimka magaalada iyo cimraanka sakaniga say shareicadu u xakamaynaysa fiiri xuquuqdooda waa wada degannahay albaabkan aada leedahay gurigaaga geeskan gudaha xiga albaabma ka furi kartaa waa inay inta xaggan kaa xigtoo dhan ogolaadaan sababtoo inaad taako ama mitir ama dhowr mitir baad soo durkaysaayo jidkii aad xaqu dheeraada ku yeelanaysaa xaqanna dad baa lahaa haddaad rabto inaad la wadaagtahay waa inaad haddana iyaga idan ka heshaa oo ilaa xaqay dhahayeen bikayri ridaahum qasabku lama yeelan karta taasuu yihi wajaaza waxaa banaan taakhiirun xagga gudaha in loo durkiyo albaabka biidni shurakaa dadka intaa dambe kula leh hadday ogolaadaan kuwii xagga hore kaa jira iyaguna tala kuma leh war ma ogoshihiin iyo ma ogelidiin miyaa la weydiin maayo soo durugana xaqaad lahayd baad kusoo durugtay ood ka tanaasushay qayb lama baahna waxaan rajeynayaa suurada in la fahmayo sidaa xuquuqda loo ilaalinayaa haddaba jidkii haddii cabirkiisii la egay qaybihiisii la kala yeeshay albaabkaagii baa la xukumay oo layidhi halka guriga markaad dhistay uu ku yiilay jidka loo sameeyey haddaad gadaal u durkayso oo gudaha u yar fogaanayso waa inaad idan weydiisataa dadka idan inaad weydiisataa wey halkaaba haddii lagu gaarsiiye waxaad ka dareemaysaa jiiraanku xuquuqda ay isku leeyihiin iyo xuquuq ay kala leeyihiin baa jira iyo in la israali geliyo oo la isxaq dhowro derbigaagii haddii la isticmaalayo jidkii waa la kala kiraynaya innaga nin soomaaliya waxaad ku tidhaahdaa xaafadda jidkaan marayaa waardiyan xaafadda dhigannay dadka xaafadda dhigan loo gaari keliya maaha lug baan ku maraynaayo jidkaa waan ka cabsanaynaa kan isteedka dhexdiisaa noo dhowr maraynaa lacag baa laga qaadi karaa waynu soo marnay waajis bisharci calaa muruurihi wey haddii ay yidhaahdaan marka jidkaa tuugaa joogto waa la ysku baadhaaye isteedka dhinacan intaan ka galna dhinaca kale aan ka baxno oo lacag laga qaado ay bannaan tahay laakiin haddi nin soomaaliya ku dheh dagaalkii ka dhaca oowaad arki doontaa meesha wixii ka dhacee sababtoo jidkan xaq kuma lihin dadkana iska leh iyagu u samaysan yahay waxaad keliyood u mari kartaa nin iyaga ka mida haddaad zaa'ir u socdo tahay xaquu leeyahay baad isticmaalaysaa oo xaqi wuxuu leeyahay waxaa ka mida inay dadkiisu soo booqdaan nin walbana xaqaasoo kale u leeyahy lakiin waan iska marayo jid baan ka dhigano waan sii soco waan soo socon xaq baad u leedaha loo leeyahay in lu yidhaha lacag iska bixi saas darteed waardiyayaashu hadday ogaan lahaayeen isteedyada jooga dadka degan oo dhan kaar intay u sameeyaan bay ciddii kale maraysa o dhan ka qaadan lahaayeen laakiin iska timaadaan laga yaabayo hadda adduunku masaajidii baaba waxaa loo sameeyey kaarar adduunka wadamo waxaa jira muslimiinta sheegta qaar ka mida oo masaajid aadan kaarkiisa membership kaar lahayn aadan geli karin haddaad maalin laba ku soo noqotona xafiiska sirdoonka lagaaga yeeliyo meesha maxaad ka shaqaysaa maxaafadan madagenide awey kii aad ka qorayd ee kaarkiisa a u tukan weyde meelo la isdhahaa jira markaasaa nimca nicmada aad ku jirtaan markaasaa garanaysaan waa sida tunis oo kaleeto tunis xaa magaalooyin badanoo waxaa jira aadan ku tukan karin xaafad aadan kaar kela weyni waardi baa taagan kaarkaagii membershipkii soo bixi lagu leeyahy hadda wadamada muslimiinta sheeganaysaa hadday ka taagan tahay idinku nabad iyo xorriyad baa haysataan sooma cidna baan kuga ibaada ku tukatay baabu lxawaalati xaq wareejintii wey xawaaladana waxaa laga hadlayaa xawaaladihii soomaalida ma aha xawaaladaheenan maaha waxa laga hadlaya qof baa qof xaq ku lahaa dayn buu ku lahaa xooluu ku lahaa qofkaasina qof kaluu xool iyo dayn ku leeyahay intii isdabajiid ku dheeraan lahaa warniyow xoolahaad igu lahayd hebel baan ku leehaye ka qaada ma la dhihi karaa wey haddii la yidhaahdo se ma banaa maxay shuruudu tahay baabulxawaala saa weeye nin dayn ku leh baa nin kaloos isna dayn ku leh uu kusii wareejinayaa asalna waxaa u ah xadiidka abu horeere ee bukhaari iyo muslim wariyeen matlulganiyi dulmun wa idaa utbica axadukum calaa malii'in falyatabic qofkiin haddii lagu wareejiye qofu haysto wixiisii gudi kara ha raaco oo ha ka doonto xoolihiisii waxay culamada qaar yidhaahdeen maxay tahay xikmadda macnaha ku jiree laga dhadhamin karo in la israaciyey ninkii xoolo haysta haddii lagu wareejiye raac iyo warwareejintiisu waa dulmi qaarba waxay leeyihin macnaheedu waxaa weeye ninku hadduu isagoo haysta xoolihii lagu lahaa warwareejiye waa dulmi laakiin inuu warwareejin yaqaano ama warwareejin aad ka baqayso qof haysta haddii lagu wareejiye ha u diidin culamada muslimiintana min xayu ljumla waxay isku raaceen xawaaladu xaq qof ku lahaa qof kale inuu ku wareejin karaay inay bannaan tahay oo masale mabda ahaan guud ahaan la ysku raacay waxaynan masaladan wax badan wadaagaan masalatu lkafaala baan uga qiyaasanaynaa bay yidhaahdeen kafaalada iyo damaantu waa xaq qof lagu lahaayo qof kalena iltizaamaya inuu bixiyo ama qofkii uu keeno sida baabu damaan aynuugu tegi doona insha allahu tacaala wuxuu yidhi marka shuruuduu ka bilaabay shartun waxaa shardi ah ridalmuxiili qofka wax wareejinaya inuu raalli yahay waalmuxtaali kan la wareejinaya ee xagga hunguriga u dooranayana waa inuu raalli yahay luzuumu daynayni wa luzuumu daynayni labada daynoodee laysku wareejinayana inay laba daymoodoo laasimoo qof walba ku sugan yihiin weeye itifaaqu lmaali waitifaaqu lmaali xooluhuna inay isleeg yihiin baa shartigo iswaafaqaan jinsan wa qadran nooca ay yihiin iyo tirada intay yihiin ajalan ajasha ay leeyihiin maxaalanba mise mu-ajalan weeye labadaba wa kasran ay wasixatan xoolo jacaba miyaa mise waa xoolo suubado oo kasran waa sixatan waxyaaba innaga hadda aad inoo khuseeya ma aha halkan wuxuu ka hadlay markii la iswareejinayo shuruud baa lagaba maarmaana shardiga koobaadi qofkan xoolaha lagu leeyahay ee qofkan qofka ku wareejinaya waa inaan la qasbina isagu raalli ku yahay sababtoo qofkan dayn baa lagu leeyahay dayntiinuu bixiy ku bixiyana dariiqyo badan baa u furan maslaxo iyo manfaco khaasa inay qaar kaga xiran tahay baa laga yaabaa saa darteed isaga dariiquu daynta ku bixin lahaa laguma ikraahi karo oo inuu raalli ka yahay baa shardi ah dayntii ama kaashiisii ama nin kale igu wareeji ama cid kale igu wareeji anigu dayntii baan kugu leeyahay dayntaan kugu lahaa qaabab badan baa kuu furan inaad ii siiso qaab qaababkaa ka mida inaan kugu qasbo xaquma lihi saa darteed hadduusan raalli ka ahayn ma asaxayo caqdigaa xawaaladu laba walmuxtaalina waa inuu raalli yahay qofka la wareejinayana waa inuu raalli yahay waayo dayntiisa xaqiisii weye isagu wuxuu raalli ku noqday qofkan inuu ku yeesho qof kale inuu u wareega laguma qasbi kara sababtoo ah dadku waa kala duwan yihiin oo dadka dimamkoodu mid waa faqiir mid waxbuu haystaa mid waa nin wax bixiya mid waxbuu warwareejiyaayoo maantao dhan buu isdaba wareegijiyaa daynta aada leedahayna qiimaheedu qof wax haystoo wax bixinaya markaad ku leedahay way ka qiimo badan tahay qof aan waxba haysan ama aan waxbaba bixini markaad ku leedahay way kala rajo badan tahay way kala xisaabtan badan tahay saa darteed ninkii qasab laguma wareejin kara isagana oo qasab ha ku wareego lama dhihi karo cudurdaaro badan buu yeelan karaa saas darteed baa maadaama xaaladaha ay jiraan baa ridalmuxiili waalmuxtaari loo wareey loo loo shardiyey muxtaarna de xala idiin soo sheego waad garanaysaane taa ku dheeflihii wey ninka waxoogaa dhadhabada daba socda ee meeshaa loogu wareejiye qaado ha qaada laleeyahay wey shardiga labaad lusuumu daynayni labada daymoodba inay laasim yihiin baa la rabaa waayo dayntu dayn laasima ah iyo dayn aan laasima ahayn baa jirta daynta aan laasimada ahayn waxaa ka mid a waxay dhaheen kasadaaqi qabla dukuuli nin baa naa guursaday meher bay ku yeelatay meherkii ilaa ay reer noqdaan laasim ma ah inuu boodboolaa dhici karto baabulkhuluc buu geli karaa wuxuu geli karaa inay la kala tagaboo nisfu maa faraltum ay yeelataa dhici karta inay caybiya wax soo baxdo meher ba aan la yeelan baa dhici karta in caqdigiiba shardi isdhimo uu faasid noqdaa dhici karta laakiin bacda dukuul laba goro meherkeedii wayla bimastaxlaltum bihi furuuja waylada marka meher sadaaqa qabla dukuuli ma laazimin weli laazim taam waxaa ka mid ah nafaqatu zawjati qaadi baa usoo xukumay xaaskaagii maalin walba intaa inaad siiso tii berri ay kugu yeelan lahayd dayn laazima ma aha oo xawaalad ma gasho sababtoo caawa geeri baa ka horeyn karta alaaq iyo furitaan iyo kala tag baa ka horeyn kara isqaafiyaba meesha ka saara marka daynkaa weli ma laazimin haddaba duyuunta iyo amwaasha laga yaaba inay laazimaan asbaabtoodiina jirto laakiin weli aan caga dhiganin xawaalo ma gasho waayo ninkii haddii lana wareejiyo wixiina buraayey wixii waxaa iska noqon maala yacni itifaaqu lmaali xolu waa inay isku mid yihiin si munaasacaad iyo isxagxagasho looga dheeraado ninkani waxa aad ku lahayd iyo waxa lagugu leeyaheed wareejinayso waa inay isleeyihiin qadarkaad wareejinayso jinsan wa nawcan waayo qadar waa inay isleeyihiin ninka neef geeluu kugu lahaa nimaan lo dayna ku leedahay baad ku wareejisay hadda waxaa muran ka imansaan laysu dhaafsan loodan isleebay kan ugu dhigantaa geel baad ku lahayd geel baa lagu leeyahy wareeji geelaa noociisana waa inuu isleeyahay afar jir afar jir lacag baad ku lahayd ninka shilin kenyaad ku lahayd ninkana dollar buu kugu lahaa ma wareejin kartaa maya halkaasay xawaaladaheena ka shabihiyo markii shilin la bixinayo dollarna la dirayo waa xawaala maca sarfi wareejin sarif la socday noqon yadan biyadin bay u baahan masaladaa ishkaal iyo mugdi badan baa ka iman saas darteed si khusuumo iyo muranna looga dheeraado maxaadiirtii wareejinta iyo takyiifkeeda sharcigaana looga dheeraado jinsan wa qadran waa inay iswaafaqaan wa qadrantaa dadka qaarkood baa laga yaabaa qalad inay u fahmaan ninkan dayn baad ku leedahay ninkana daynkii ka yar buu kugu leeyahay intii in la-eg waad wareejin kartaa jinsan wa qadran waafaqsan waad wareejin kartaa oo laguma laha ninkanaad wax ku wareejisay ee xoolihii bixinaya waa inaadan dayn damba ku yeelan oo intaa ka badan aadan ku lahayn looma jeedo daynta aada wareejinayseed qaada leedahay qadran iyo jinsan noocaas oo kale qofka inaad ku leedahay baa la rabaa waa inayna ka yarayn ninkan kun doolar buu kugu lahaa adna ninkan sideed boqol baad ku leedahay sideeddii boqol keliya ma wareejin karti haddii kale xikmaddii wareejinta kana dayn buu ku yeelan kana dayn buu ku yeelan oo beydka soo socda waxa lagaga hadlay baa diidi aajilan dayntaad ku lahayd qofkan iyo daynta lagu leeyahay ajasha waa inay wadaagaan bisha tobnaad baa dayntan lagaa rabaa adna ninkaa bisha tobnaad baad ka rabtaa haddii waktigoodu kala duwan yahay ma wareejin karti ama xaalla waa inay yihiin oo haddaa waktigeedii la joogaa tanna haddaa waktigeedii la joogaa midda kale kasran wasixatan waxay uga jeedaan waagii hore daraahimtii iyo waxyaabahan markii la isticmaali jiray mid duugihii iyo mid cusub bay kala ahaan jireen mid yar cacaban baa jirta marka midna ma cacabna kuwaa cacab hadday ay ahayd oo ninkan cacab kugu lahaa waa inaad cacab ku wareejiso ood ku leedahay hadday midooda cusub ahaydna waana mid cusub miisaankaana wax tarayay hadda innaga lacagaheenna wax badan masaladaa kama taabtaan bihaa bilxawaalati wareejinta darteed buu almuxiilu ninkii wax wareejiyey yabra-u ka beri noqdaa cani deyni deynti ninkii wax wareejiyey hadday wareejintaasi asaxdo dimadiisi iyo qoortiisa waa beri wax ballaguma laha labada nin ee kaluunbaa isla boodboodi hadduu ka helo hadduu ka waayo haddii maxkamad iyo qado dacwad la isgeynayo labadooday u taallaa wey hadduusan markii hore khadiiciya khiyaano ku samaynoo ninaan waxba haysan uusan u qarinin taa isagay ceebtiisu ku soo noqon laakiin ninkan isagu og oo yaqaana oo xaaladda la socda buu biridaahu ku wareegay dimadana beri noqotay faa'iidada xawaaladdu intaa wey in saddex nin baa laba nin baa dayn loo haystay ninkan kan uu haystaa isna kan uu haystaa dimadu inay beri noqotona maqaalibta sharciga ay ka mid tahay ninkan markuu iska wareejiye kan kollaba daynkan waa loo haystaye kan koortiisuna beri noqoto oo berri hadduu dhinto isagoo dayn lagu leeya usan la dhimanin ilan salaadii baa laga yaabaa in la yidhaahda ilaa daynta la bixiya lagu tukan maayo ila waxaase nin dhintay waa kii uu yidhi hal calayhi daynun kaasaa la yidhi nacam haa wuxuu ku bixi lagu bixiye maka tegey maya salluu calaa saaxibi gudkooda haddaan rabtaan bu aniga tukan maayo nin baa istaagay rasuulka muqataada il anaa qaadayo dayntaa bixinaya markaasuu ku tukaday nabigu calayhi salaam marka arrin culus weeye deymu xaqii aakharuu la geli karaa waa la kala dhiman karaa aakharaa xaqii lagaa goosan ajir baa la dhihi karaa muxuu kaga badbaadi karaa iska wareeji aad u beri noqon maطlabkaa sharciga ah faa'iidada ka dhalanaysaay intaa keliya weeye tusaalo dhowr ay soo gaaray xoogaya wixii aynu ka gaarnaba bilmunaasaba waxaa jiray su-aalo telefoonada ku saabsan oo la ii soo gudbiyey laakiin xog dheeraadaan uga baahnayo caawa kama hadli karo marka anigaa la soo xiriiri doona dadkii su-aalaha qoraalka ee telefoonada ku saabsan ii soo gudbiyey su-aasha ugu horeysa ninkani wuxuu weydiinayaa lacagta la yidhahda dibositka ma xalaal baa mise waa xaaraan dibositku waa xalaal wey uu banaan yahay dibositkana waxaa looga jeedaa qofkan gurigaad ka degtay oo kaleeto gurigi berri intaad jijabisaad ka bixi kartaa waxna lagaama hayo in damaanad lagaa haya haddii aadan gurigii waxba iyo hantidii waxba yeelinna laguu soo celiyo ama kirooyinka iyo lagugu xisaabiyo haddii aad wax yeeshana hadhow kharashkii meesha tacadigaad geysato laga goostaaye wax bannaan weeyo qaybaha wataa-i qowm bay ka mid tahay ee wax loo kala qaato ninkan wuxuu leeyahay diintu maxay ka qabtaa shaygan haddaad hadda bixinaysana waa kun haddii kalena waa kun iyo shan boqol haddii midun lagu heshiiyo lagu kala tagaayo way bannaan tahay waana masaa'ilka beycu taqsiidka la yidhaahdo weeye hase haatee culummada khilaaf baa ka dhex jira waxaana la isku hayaa tafsiirka xadiidka naacan baycatayni fii baycatin ma mas'aladan baa mise waa masaa'il kale kolba ragga aada u faahfaahiya waxaa ka mid a alxaafid ibnuqayim raxima allahu tacala cilaam muwaaqiciinka aad buu uga hadlay ragga dalabadan hadalkaa ula jeedaa waxaa kaloo matbuuca risaalo uu qoray maxamed ilamiir sancaani sulusalaamka ninka iska leh ziyaadatu haman muqaabil alajr risaalo la yihahdo leeyaho matbuuco weeye faahfaahinta iyo kutub bayc taqsiid laga qoray oo dhan iyo mucaamalaadka mucaasirada waad ka heli kartaan nin baa gabadh furay meherkii ayuu ka siiyey lacag xaaraan ah gabadhaas lacagtaa ma qaadan kartaa lacagta hadday og tahay lacag xaaraana inay ahayd waxa uu ka siiyey milkigiisana ma gasho meherkiina kama bixin isaga iyaduna ma intifaacsan karto masaakiinta iyo dadka iyo meelaha caamkaa iska leh hadday kuwa masaakiinta waxba haysanin ka mid tahay min hadal baal way u isticmaali laakiin ninkii meherkeedii weli way ku leedahay hadday xoolahan cayntooda inay xaaraan yihiin ay og tahay wey waayo xaaraanta isna ma milkiyo ma bixin karo iyadana milkigu xusnima xaan lahayn ku siiyey guddoonsiintiisa guddoonsiinaya waan ka guddoomay midna baaxo kama jiro baatil wey waa nin xooluusan laha intuu soo qaaday heblow qaada yidhi waxaa weeye nin aan haysanin man laa yamlik laa yumalik wey muxuu yahay waajibka iga saaran gabdhaha walaalahay ah dhallinyaro ahaan dhallinyaro saa baan u malaynayaa gabdhaha walaalaha waxaa kaa saaran waajib kow inaad dar yeesho duruuftooda iyo noloshooda wixii iyagu ayna keri karin cala alqowli dawil arxaamka iyo xawaashida walaaluhu way ku leeyihiin qofka xuquuqdooda isagoo hadduu waxhaysto iyaguna aanay waxaysanin taa waata adduunyadooda waxaa kaloo kaa saaran guurkoodana xil baa kaa saaran haddii wilaayadooda adiga aada leedahayoo aabba uusan jirin waxaa kaloo xil kaa saaran yahay diintoodao nabigu calayi salaam waa kii la yidhi waa andir cashiirataka alaqrabiin cashiiradaada dhow u dig khayrka iyo wanaagga inaad ugu yeedho munkarka aad ka nahyido wixii sultiya awoodaad u yeelan kartana dhinaca khayrkaad u jahaysaa xil kaa saaran yahay haddaan addoontayda rahan u dhigo ninkan addoon buu yeeshay waxaa weeye tafaawulkiiyo saadaashiisu ma xuma intaan gaal jebin inaan addoommo qabqabsannahay ilaahay waxba kumaho way iska dhowaan kartaa haddaan addoontayda rahan u dhigo oo aan iraah ninkii rahanta iiga haystay waan waad intifaacsan kartaa ma u galmoon karaa maya xiriirka goboleedii laba suuruu ku dhici karaa imaa bisuurati caqdi nikaaxin ow milki yamiinin ninkan haddii aad rabta inuu intifaacsado sidaas u meheri haddaadan u meherinin wixii xiriira uu sameeye baail weeye waana min baabi zina weeye oo baabu axkaamu zina bay qaadan ilmihii ku dhashana waladu zina ha ahaado laakiin addoon aad leedahay inbuu noqono de xoolaha laleeyahay ilmahoodu hooyaduu raacay awrka nin kale ma raaco baabu riqi ilmahay dhalaanna waa saas ninkan wuxuu leeyahay oo kaleeto acmaal aljawaarix ma waxay ka mid tahay asluliimaan si ijmaaca salafkii agtooda mise qaar ka mid ah acmaal jawaarix ayaa iimaanka ka mid ah asalkiisa ahlu sunno inteebay ka taga ka taagan yihiin arrintaas murji'ada khawaarijta maxay ku khilaafsan yihiin mawduucana waa mawduuc dheero kutub badan laga qoraye haddaad rabto madhabulmurjia iyo madhabulkhawaarij iyo madhab ahlusunna inaan sharxon faahfaahin ka bixiyo kama bixin karo hadda laakiin aan kuu soo koobo acmaaluuljawaarix horta waxaa looga jeedaa jawaarixdu way fara badan tahay laakiin qowlka looma jeedo wixii af laga yidhaahda looma jeedo wixii fal ee xubnaha laga sameeya acmaaluljawaarix loo jeedaa walihaada buu camalkii markuu shabaabata bni suwaar uu ku fasiray qowlka camila bijawaarixihi markuu yidhi waa kii imaam axmed sida khalaal fii sunanihi maطbuuca uu ku warinaya bisanadin صaxiixin uu yihi ninkaasi madhab aada u qaab daran oo weligeedba la maqal buu keenay waa ki imaam axmed raximah اllahu tacaala taa waxaan raba horta jawaarixda inaan kuu fasiro acmaalu jawaarix iimaankay ka mid tahay acmaasha saalixada oo dhan iimaankay ka mid tahay laakiin qaarna asalka iimaankay ku jirtaa qaarna asluliimaan ka mid maaha waxyaabaha tatawuca iyo sunanka ah iyo cumuum waajibaadka aan arkaanta ahayni qaybneed acmaal jawaarix ilwaajibay ku jirtaa qaybna acmaal jawaarix musta iimaanka qaybta mustaxabka iyo qaybta waajibka ay ku jiraan waxa ay culimmadu aada uga hadlaan ay leeyihiin usuuliimaan asluliimaan bay ka mid tahay oo markii imaamka qowlun wa camalun wa ctiqaadu la yihahda camalka oo camaluuljawaarix loo jeedaay inta qariinka leeyihi inta ilaa xad aqwaashoodu intaan arkay ay ku badan tahay waa arkaanta iyo arkaanta faraadkaa weye oo sownka iyo salaada iyo zakada iyo xajka ah calaa tafaawutin ay kala tagsan yihiin ijmaacoodu wuxuu u badan yahay salaadu inay acmaaluuljawaarixa asluliimaanka ka mid tahay salaada waxaan u jeedaa salaada faraadka ee shantaa sunanka maaha sunanka qaybta sunanka ee kale ay geli kuwan waajibaadka kale arkaan salawaat lkhamsa ahayne haddaan ihahda janaazadu waa waajib kifaayihiyo ciideynka iyo kusuufka iyo waa waajibaan ihahda kuwaana lagaba hadlayo shanta salaadood ee fii kulli yowmin wa leylatina ijmaacu asaxaabati wasalaf wuxuu u egyahay inay aslul iimaan ka mid yihiin kuwan kale asluliimaan ma ka mid baa mise ka mid ma aha masaa'il nisaac oo khilaafa weeye qolada ku dartay asluliimaan zakada waxay dhaheen ka tegitaankeedu waa kufri qolada xajka ku darto cumar ibnkhadaabi ay ka mid yihiinna xajka bilaa cudur laga taga waa kufri bay yidhaahdeen walidaalika baraho waxaan soo baraarujiyey markay culimmada taxaawiya rag lamida leeyihiin qofka muslimka laa nukafiru bidanbin maa lam yastaxillahu arkaantu kuma jirta madhabu salaf ibnu teymiya raxima llahu taala rag badan baana ku baraarujiyey haddaba madhabu salaf intaan ka aqaano waxaa weeye arkaantu min xaysu ljumla asluliimaan bay acmaaluuljawaarixay ka mid yihiin walidaalikay in badan iyaga ku matalaan ma isku wada raacsan yihiin salaada nacam inta kalese khilaaf baa ka taagan oo waa la isku hahayaa laakiin laba mas'alana aan kuu kala qaada marka iyagoo tacyiinkii isku qabanaya bay min xaysu alasli jumladiina isku raacsan yihiin acmaalu ljawaarix qofkan faraa'idka wax inuu kala yimaado way isku raacsan yihiin laakiin waxaa la isku qabqabanayaa tee tee la isku qabqabta marka laba suuraa kaaga soo baxaysa qofkii ka wada tagaay iimaankiisii waa buriyey qofkii qayb ka taga qaybna la yimaadana dee qaybtaa uu ka tegey baa la isku qabsan qoladii asalka ku dartayna way takfiirin qoladii asalka ka saartayna ee asalka kuma jira tirina cusaaday ku dari saa weeye masalada suuradaeda bitaqriib masalada laakiin kutaab mujaladaada laga qoray intaa ka badan ma sheegi kara madhabu lkhawaarij iyagu waxay dhaheen acmaalu ljawaarix oo dhan waajibaadkoo lala yimaado iyo macaasida iyo muxaramaadkoo laga tagaba min asli liimaan bay ka mid yihiin walidaalika macsiyo haddaad ku dhacdana iimaankaagii waad burisay waa masalada murtakibu lkabiira loo yaqaano wey haddii aad faraa'idkii ka tagtana dee faraaid waajibaad laga tegay waa kabiire iyada lafteeduye murtakibulkabiiray ku soo ururiyeen halkaasay iyagu mariyeen oo acmaashii maanay kala qaadin oo aaxaadkii acmaasha oo dhan ee waajibaadka ahaa iyo manhiyaadka ay ku dareen warwaa sidee baalaha telefoona laga dahayo nimanka murjicadu iyaguna darafkaa darafkiisa kalay istaageen iyaga laftoodu waa atyaaf waa madaahib waa tabaqaad oo isku meel maaha laakiin waxaa jaamica waxaa weeye acmaashu usluliimaanka mid ma aha oo qowlka iyo ictiqaadka lama sinna way ka yar hoosaysaa way ka dambaysaa oo macnaheedii uu yahay qofka islaamkiisa iyo iimaankiisu waa asaxayaa isagoo wax acmaaluuljawaarixa aan la imanin xujajki iyo tafsiilkeedu waa masaa'ilka saas darteed afarta arkaantaaba hadduu ka tago iimaan kasna uga taga bilaa cudri way ninka laga hadlayo qofka laga hadlayo cudurdaarna ma laha waana mutamakin la iman karoo samayn kara qof haddaba islaamay isagoo qarqarisadii naftu ay hayso mutamakinba maaha wey laa yukalifu llahu nafsa illaa wasacaha wey waxay leeyihiin iimaankiisu waa asaxayaa mu'minnimuuna ku dhimanayaa waa mutamakin waana qaadir oo jahlina ma hayo cajzina ma hayo zamanna ciriiri kuma aha hadduusan weligii salaadna tukan weligiina soomin weligiina zake bixinin isagoo zake lagu lahaa weligiina xaj aadin isagoo ku waajibay waa iska mu'min caasi ah bay leeyihiin qolo tidhaahdaa waa caasi oo yastaxiqu alcuquubata iyo cadaab waa budanayaa biqadri dembihi kuwa yidhahdana way leeyihiin oo madhabka murji'at lfuqahaai u dhow madhabka hadda ay nashriyaan cali xasan cabdilxamiid ilxarabi iyo ninka kitaabkiisa rag wada wataan arkaya khaalid khaalid ilcambari kitaabkiisa alxukmu bigayri maa anzala allahu iyo saliim ibni ciid ilhilaali iyo maxamed ibni nasr iyo tiim kale kooxdan ay fidiyaan sheekh rabiic ibni haadi ilmadkhalina uusan ka fogeyn qoryo badanoo wadaadda soomaaliyeedana faraqa iyo jeebka ay ugu jiraani waa madhabka murji'at lfuqahaa u dhow culimo badanna in badan ay ka digeen oo fataawa iyo risaa'il laga soo saaray qolyo kaba sii fogow way jiraanana iyagu marba haddii uu qofku gaal yahay cibaado saalixa ma laga aqbali maya marba hadduu mu'min noqdo dembi kastoo uu sameeyo waxba dhibi maayo oo haddii uu xataa xaggaa u tukado xagga hadduu u tukado kaadidana ku weysaysto iimaankiisi iyo islaamnimadiisa waxu dhibi mayso iimaankiisi iyo islaamnimadiisi waxba u dhibi mayso wuxuu dooni diintu dooni ha caayo hadduu dooni rabbi ha caayo hadduu dooni kan ha sameeyo iyagii baa laftoodu qoladaas maraatib sii kala duwan ah oo la yidhahdo laa yaduru maca aliimaani macsiya kamaa laa yanfacu maca alkufri daaca halkaa qolo tagtana way jiraan intaasaan kaga gaabsan waayo masaladu way iska dheer tahayo wax badan kawaa usoo noqonayaa si aad ishkaalka tamaaulu beydka insha allahu tacala ha yimaado meelaha lagu xanaaneeyo xayawaanaadka sida masaska libaaxyada lacagta lagu galo meesha ay ku xaraysan yihiin iyo midda laga helo xalaal miya dar xayawaan baad furan rabtaa intaan garanayo waxaan mucaamalaadkii aslul ibaaxaad weeye aragtidooda xayawaanaadkan iyo macrifadoodana waxaa laga yaabaa wax badan inayna faa'iide ka marnaanin oo marka cilmiga kutubta dalabatulcilmiga marar badan inay xayawaanaadkan laga sheekeynaya soo arkaan way u baahan yihiin waayo xayawaanaadkii waxaynu soo marnay kitaabuulxaj isagoo xaj ku jira ninkii xayawaan dilaayey waxa u dhigmoo xoolaa laga rabaa waxa u dhigmo goormuu garan karaa markuu yaqaana sooma marka hadduu liqarad saxiixa u tegayo waa la ogol yahay litanazuh haddii loo tegayana anu asalkii ibaaxada wax ka saaraya oo taxriiminaya garan maayo ibaaxada idhaano orgi qoor ah oo ariga arigayga ku jira ma ka kirayn karaa dad kale maya ma kirayn kartid nahaa can casabi ilfaxli weeye awrka la qoorsanayo biyihiisa in la kireeya lama ogola intaad siiso hadduu hadhow isaga wax kaaga isaga garta waad qaadan kartaa laakiin waxaad kiraysa haddaad kirayso waxaa weeye orgigan iyo dee intuu arigii iyo riyihii hadafku ugu jira gudanayo wey ma xukuntaayo waxaad dhiibi karta ma yahay markuu rabana wuu samayn biyaha imanaya ma kontaroolla inta ay noqonayaan inta jeera uu samayn ma ma kontaroolla marka shay majhuulaad gadanaysaa beeculmajhuulna waa min anwaaci beecul qarar weeye iyadana waa la dilay salaada jameecada kadib ayaa waxaa furmay labo jameeco oo aan is ogeyn mideen galaa mise geli mise keligay baan tukadaa jamaacadan dadkan dambe de laba jamaaca hadday yihiin aslan horta way bannaan tahay haddaan kas jamaacada khilaaf looga harin oo qofku jamaacadii hore uusan kas uga gabanin ee isagoo soo dadaalaya ay dhaaftay jamaaco labaad way bannaan tahay haddii la yidhaahdo jamaacada labaad keligaa ma tukan kartidoo waa waajibna qowl wajiihoo mustanad adagoo sharci aleh weeye wujuub haddii la yidhaahdo faahfaahintiisa sheekh ibnu cuthaymiin iyo asharxu lmumtic calaa zaadi lmustaqric uu masalada kaga hadlo isagu wujuub buu fatwoole halkaa adiladii jamaacadee wujuubkay waajibisay wax takhsiisiyey ma laha wey amaa manciga la yska reebo jamaaco labaad lam yasix fiihi khabaru wax khabar oo ku asaxay oo marfuuca ma jiro ama xadiidka anas ee sheekh naasir tabaabulmina uu ku sheegay falam yusib waayo miisaan lictidaalka mucaawiyata bni yaxya alatraabulisi baa ku jira waana min munkaraatihi sida imaamu dahabi fii miisaan lictidaal tarjamada mucaawiyata bni yaxya alatraabulisi uu ku sheegay marka lam yasix fiihi shay wax nahyi oo ku asaxay ma jiro wa inamaa bacdu saxaabaa noqday bacdu saxaabana jamaaco labaad bay tukadeen naska nabigana jamaaco labaad baa la tukaday isagoo jooga oo man yatasadaqu calaa haadaa buu yidhi haddaan intaan lahaynna cumuumkii nusuustii jamaacada fadli iyo amarka samaysay ficil saxaabi ay iskhilaafeen ma takhsiisin karo masalada tafsiilkeeda meelo kaley leedahay qolana waxay ka qoreen manciga aqwaasha waxaa tanaawulay mashhuur xasan salmaan baan u malaynayaa isagoo mancigi iyo diidada u janjeersanaya abcan calaa madhabi sheikhi intuu khilaafaabaya sheekh naasir iclaamu saajid inuu ahaa baan u malaynayaa bixukmi takraari ljamaacati bilmasjid waaxid iclaamu saajid walcaabid waxsaas waan malaynaya waxaa kaloo jira nin kale kitaab uu qoray oo uu leeyahay alqowl lmabruur fii jawaazi ljamaacati athaaniyati lilmacduur isagana dhinaca kale loo miisayaa jira marka inaa labadaba aqridaan baa fiican laakiin qowl jamhuuri ah jamaahiiri ahli lcilmi waa qowlka jamaacada laban dhib lahayn hadday jamaacadii labaa timaado oo saad sheegtay labaan isugeyna yihiin jamaacaadku waxaad soo mareen ay ku kala fadli badnaadaan say u kala badan yihiin wamaa kaana akara fa huwa afdal labada jamaaca waxaa kuu fiican tii badan baa fadli badan ee qad badan raac ninkan wuxuu leeyahay waxaan sharaa'ig waddankan codkana waxaan qaaday maalinta codbixinta xuleede sheekhow waxaan wadaa qaaday maalinta codbixinta gurigayga ma jiifan karaa amoon jiranayn maxay tahay mise waxaad leedahay intaan iska seexdo kuurada ma ka hadhi karaa ayaad leedahay marka ma garan runtii haddii su-aasha ay isoo caddaato maan ka hadli haddii aan iraahdo cayaarta wadaado hadrada iyo heesaha waxba kuma kala duwano ma dembi baan galay ciyaarta wadaadada xadrada iyo heesuhu ma kala duwana dabcan way kala duwan yihiin laakiin qofba dhinacuu ka egay ku xidhan tahay markii masaa'ilkaa laysradinayana waxaa fiican inaan mawaasiinta sharcigaa ka bixin dadkuna hal ogaada biabiicatihim waxay qaataan qowlka iyo marka hadalkaada ka hadlayso intay ictidaalka ka muuqda ay dadku bay qaataan laakiin adoo kacsan oo waxaa weeye boqol garaacaya haddaad wax tidhaahdo dadku wax badan damaa'irta ma gasho masalada xadrada iyo heesuhu isku mid ma aha mid badiic buu ku xun yahay anu mid badiic buu ku fiican yahay idin dhihi maaye midna ninka samaynaya waa heeso wuu og yahay inuu dembaabay qofkuna dembiguu og yahay kan kalese ma oga inuu dembaabayo qofkiga dembiguu og yahay waxaa badan oo marar badan dhacda dareenka damiirka iimaankiisu intuu la dagaalamo nafsu lawaama inuu towbad keenaa badan laakiin ninka dembi samaynaya aan is ogeynna waxaa su-aala muxuuba ka towbad keenaa wa min hunaa bay culimmadu dhinacaa marka la isbarbar dhigo macaasida waxaa ka xun bidaca ka xun ay yidhahdaan waayo macaasidu waa nin is-ogo inuu towbad keenaa ay aada u dhici karto kanna waa nin dembiganba ilaahay ugu dhowaaday isdhawaanay isu haystooo dembi baan isu haysan marka dhinacaa marka laga eego dee heesuhu waa dembi aad is-og tahay kanna waa dembi aad daacayo ilaahay kacabsi moodaysa wey dee dembi alla kacabsi la moodayaa ka xun dhinac kale marka laga eegana kanna waxaa ka shaqeeyoo gala de nin ciyaar suuqnimo iyo faasiqnimo lagu yaqaano shaqadii wey kana ninkan ta'wiil baa galay waxaan khayrdoon bay ka tahay ee xumo samee isma laha niyadiisii gaara jir in looga siiyaa laga yaabaa khayrka uu jeclaa walow qowlkiisa iyo xarakaadkiisaba aan dembi laga siinin inuu macduur noqdaa dhici karta maadaama uusan ogeyn wuxuu samaynaya dembi inuu yahay dhinacaa marka laga eegana heesaha ka xun marka masaa'ilka yani insaafka iyo cadliga iyo tawasudka laga tegino baabulghuluwi iyuusana gelin baasaboorka aan magacayga rasmiga ah aan ku qornayn ma lagu xejin karaa xajku kuma xirna magaca aad wadato iyo waraaqaha jeebka kugu jiree adiga daatadaadaa la rabaa amaakintii cibaadada inaad tagto ma tagtay ilaahu jin iyo jaan baad la baxdine haddaad tagtay camalkaagii tanna waa masalo gaar oo xaj iyo xaj la-aan kuma xirnee magaca aabbaha iyo haddaad bedeshay bilaa daruura hadday tahay dembigeedii waa masalo gaaro sideeda lagaaga doonaya jiha munfaka wey iskuma xirna masalad ka waran xawilaada lacagta jaadka xaaraan weeye walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaani lacagaha isbaarooyinka iyo lacagaha jaadka xawilaadoodu xaaraan iyo dembi laga qayb qaatay weeye komishinka laga qaatana xaaraan weeye bixinteeda iyo ukaalmaynteeduna dembi weeye adiga isaguna dembiga waad wadaagtaan ninba qaybtu ka qaatay waxaan gadaa bulukeetiga waxaan qabri u dhisay nin gaala oo dhintay lacagna ka qaatay ka waran lacagta xaaraan wey qabriga in la dhisa waa xaaraantinimay nabigu calayh salaam xoolahaad ku qaadatay qabri inaad dhisto xoolahaad xaaraan ku qaadatay weeye nabigu cala salaam waa reebay muxaadarooyinkii masalada qubuuraan kaga hadallayna waad ka raadin kartaa sanad ka hor bay ahayd dadku laakiin maalmahan internetka intay ku arkeen bay maalmahan aan ka hadlay moodayaano warmaan wada joognaa goor baan ka hadashay heleed war sanad ka hor bay xilligaan hadlay wuxuu yihi furaha in laga in la gada ma bannaan tahay mas'aladani suwar iyo ashkaal badan bay leedahaye soo barya ilaahay mar inuu ii fududeeyo masaa'ilka ganacsiga mucaasirka waxaan rabnaa nadawaad inaan qabanno markaasaan kaga hadlaynaa su-aashan wiigga horena way soo gashay haddana way soo noqotay hal yajuuzu tacliimu lfalsafati falsafada in la baro dadkan ma bannaan tahay kelimaadkan qur-aanka iyo sunnada ku jira macnaheedu waa kiidu kaydan wayamkuru llaahu wamakara allaahu yastahziu bihim laa yastaxyii laa yamalu xataa tamallu kuwana maxay yihiin waa laba qaybood falsafada in dadka la baro ma bannaan tahay maya in la baro ma bannaana falsafatani waa mantiqii griiga ama nimanka luqada carabiga kutubta igriiqii horead ku arkaysaan ama hadda griigan iyo yuunaanka la yidhaahdo luqadoodii horeay lahaan jireen xilli bay xabaaradda iyo ilbaxnimada adduunka hogaamin jireen xilligay hogaamin jireen waa xilliyadii aflaatuun iyo aristo iyo suqraaq iyo buqraaq iyo nimanka kutubta qoray ilaa falsafadoodii uu u wareegtay falsafa almashaa'iya mashaa'iyiintii nimankii kii maqduuriga ahaa mise masadoriya baa taqaanaan jamhuuriyaddan serbi iyo bosnia iyo ku xigta eryadeeda ahaa ila eryadan jarmalka baa la isku dhihi jiray falsafa almashaa'iya falsafadoodii xilligii cabaasiyiinta ee ma'muun waa kii lasoo tarjamay ee daarulxikma loo bixiyey muslimiinta dadkii ahaa ee galayna waa kay in badan ku dhumeen sida maabunasr alfaaraabi iyo ibni sina iyo muslim ma ahayn idinku ibni sina iyo muslim baad haystaan ibni sina isagana muslim ma ahayn aabbihiina muslim ma ahayn awowgiina muslim ma ahayn awowgiiyo aabbihii ismaaciiliyay ahaayeen isagana ismaaciili falsafad galoo ilaahay jiritaankiisa shaki ka qabu ahaa laakiin magacaan baa laisaga darsaay dugsiga ibni sina iyo abiibkiisa ibni sina ahay isagaa tiri awogi xataa muslim mahayn usa qoyskooda o dhan muslim mahayno ismaaciiliyadan ay ahaayeen usuushoodii hore marka dadku laakiin mooga rag badan bay ku lumeen marka haddaba saa darteed waxaa loo bixiyey aflaatuunna almucallimu alawal baa loo bixiyey abunasri alfaaraabina almucallimu athaani bay u bixiyeen ibnu sina shifaiyo markuu qorayna waxaa loo bixiyey ashaykhu ara'iis baa la yihahdaa mustalaxaadka haddaad aragtaan asheekh rais kutub ulmantiq hadaad ku aragtaan iyo kutub uljadal ibnu sina loo jeedaa almucallimu athaani haddaad aragtaanna abunasri alfaaraabi baa loo jeedaa almucallimu alawal haddaad aragtaanna aflaatuunka griiga ahaa baa loo jeedaa mabda'aasi waa mabda' niman wathaniyiin ilaahay aan caabudin ilaahna aan aqoonin kuunkan kownkan iyo uunkan sidee buu ku samaysan yahay bay ka bilaabeen wey waxay falsafadaa ka hadlaysaa marka qaybta gaar ahaan qaybta falsafa ilaahiya ay yidhaahdaan waxay ka hadlaysaa ilaah dunidan yaa maamula isma abuurin waa la abuuray kii u horreeyee abuuray caqlulawal baa la yidhaahdaa ama cillal uulaa baa la yidhaahdaa waxaa weeye waxaa weye uu soo duxay fayd iyo waxbaa ka soo duxay waa meesha wadaadadeena suufiyadu alfayd alrabbaani iyo meelaha laga keenay weeye welibaa weli ku duxay iyo meeshay ka timid meeshaas weye halkaasay ka soo baxday waxbaa wax ku duxay cilal uulaa baa kawaakibu sabcay samaysay kawaakibu sabca dunida baamusha caalamulculawi waa ka cubaadulkawaakibkii nimankii saabiyadii reer ciraaqna halkaasa iyadana gashaa waxaa qayb ku leh qaybteeda rawxaaniyada ah niman masalkoodii hore ka soo jeeda faraacinadii hore ee qibtiyiintii ka soo jeeda oo falsafadoodii falsafada gariiga ku darbatay kadibna kiristanka rawxaaniyaadkooda u gudubtay kadibna inaga inoo soo gudubtay tasawufkeena soo gudubtayo ariiq ibn xidiin ibni carabi iyo nimankii la dhihi jiray cumar ibni faarid iyo alcafiif italmasani iyo najmidiin ibni abi israaiil iyo ninka huud la dhihi jiray iyo ragga ay soo gudbiyeen wey marka sheekh dheer badigeliseene calaa kulli xaal falsafada qaabkaa u qaabaysan ee ilaahay waa inaan garannaa inagoon diin iyo nabi marin ilaahay inuu jirana waa inaan qeexnaa waxaan inagu nidhaahnana waa inuu ilaah noqdaa weeye falsafadu waxa meesha lagu sheegayo toodana waa yaqiin sharaa'ic oo dhanna waa shaki iyo tuhmi iyo danni wey waxaa dadka in la mara babannaan tahay maya daarulxikmu maamuun u bixiyey maamuun afara allaahu lahu wa cafa allaahu canhu masalaha dembi badan buu ka galay muslimiinta markuu daartaa soo tarjamay fitna iyo balaayab kama horreynin erayadan maxay yihiin waa kii dukaydan wayamkuru allaahu wamakara allaahu yastahziu bihim laa yastaxyii min alxaqi laa yamalu xataa tamalu iyo waxa lamidkaa sow maaha masaailka masaa'il sifaat weye masaa'ilu sifaatna dee waxay u baahana inaan muqadimo ka bixiyo haddaanan muqadimo ka bixinin wax badan ay ila fahmi weydaan baan ka yaabi ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaantiisu kitaabka iyo sunnada markay ku timid fii siyaaqi lugati alcarab bay ku soo aroortay luatcarabna waxay ka waasacsan taho ay ka guda weyn tahay luqaadkan yar yarka ahe wada badayga iyo magaanka ah af soomaaligu labaatan ere ereyga carabiga markay shan eray bay yidhaahdaan baad hal erey baad ku celcelin weliga key waa dhagar makri waa dhagar khadaca uu dhagray inta carabigaad sheegtay hal soomaali ag taagantay luqada faqiirkaa haddaba ma buuxin karto macnihii luqadan waasica ay lahayd saas darteed waxaa dhacaysa ereyga carabiga in laba macno uu leeyahay markuu keligii yahayna macno leeyahay markuu siyaaqyada qaarkood galana macno leeyahay labada macno waxaa dhacda marna inuu cayn yahay marna ammaan yahay innaga soomaalidu marka eray labadii macno leh oo marna ammaana marna cay amalihin innagu kayd dhagar baan naqaanaa dhagar ammaana ma jirtaa laakiin fii luati alcarab alkaydu waalmakru iyo yakhdacu oo ammaanaa jirta marna waxaa loo isticmaalaa cay marna ammaan baa loo isticmaalaa saa darteed haddaad mar kastaba erayadaa kaydkii dhagar ku fasirtaay waa laaxib maxaan sameeyaa markii ay cay tahayna dhagartii ku fasir markii ay ammaan noqotona macnihii sharax ile luqadaad ku fasirta meliid luqadaadiibaa faqiir noqotay oo buuxin weeye booska saa darteed lafdiga kayd iyo makri waxaa la isticmaalaa marbaa ammaan loo isticmaalaa waa goorma qof baa awood iyo tabar isbiday caqli iyo aqoon iyo xeelad buu isbiday qofka haddii la rabo tabartiisa in la tuso aqoontiisana la tuso xeeladiisii iyo wax isku xirxirkiisana la tuso in laga aqoon badan yahay laga awood badan yahay laga xeelad badan yahay laga wax walba laga horeeyo oo isagu iyo xorseendhaalo meel banaan baa fadhidaa uu yahay in la tuso haddii la rabo oo inta la daayo dhaxda loo istaago oo jag ka hor timaado arrintaasi ma ammaan baa mise wacay arrintaas sharaf weeye qofka sidaa ku sameeyey waa qof ka cilmi badan ka awood badan ka aqoon badan ka xeelad badan meel lowsan uga fakan karin wasfigaasi wuxuu dhex mari karaa rabbi iyo addoommadiisa oo addoommadan qaar xoog isbidayo qaar xeelad iyo inuu waxgoogooyn kara isbidayo qaar xoolo iyo dhaqaale iyo caqli isbidayo qaar cilmi iyo aqoon isbidayo inaynan waxba ahayn marka in la tuso la rabo haye soco in la yidhaahdo meel dhowna lagaga soo saaro fii luqati alcarab kaydna waa la yidhaahdaa makrina waa la yidhaahdaa waxayna tilmaamaysaa in intaba lagaa badiyo adiguna aadan meel la gaari karin oo addoon daciifa a tahay laakiin fii luqati somaal dhagar ma la yidhaahdaa saas darteed sifaadkani markay saa u soo arooraan macnaheedaasaa la sharxaa ammaantaa haddaadan erey luuqadood ku tarjunta aadan lahayn ee macnaha kala ahayd in la saaro dadkana mugdiyo wareeru ka galo intaaman masalada kaga gaabsan faahfaahinteedu meel kale ayay leedahay haddii saa'ir alcaqiida maalinkeeda laga hadlo inkastoo dareemaya abwaabu alcaqiida laa siyama abwaabu aliimaani waalkufri inaan wax badan dayacnay afkaar iyo mabaadi iyo qanaacaad aan usuushii sunnada waafaqsanaydna ay aada u fidayso masalada xisaabaadkeeda masale dib u noqod nooga baahan wey ninka su-aalahaga hore ay ugu dheeraaday suuqadi intan o dhan baa i taala barka markay gaartay ninkaan idin weydiin nin ayaan waxaan isku dars isku darsannay lacag hal sano kadib ayaan kala baxnay oo uu oo uu qaatay lacagtiisii oo dhan waxaa shirkaddii ku haray aniga wuxuu ninkii ka tegey lacag uusan ogeyn miya lacag uusan ogeyn anna aanan ogeyn lacagtii uu ka tegey u leedahay anaa ninkan lacagtaa isaga haddii uu lahaa lacagtii uu ka tegayna ay shaqaysay markay shaqaysay kadibna ay wax dhashay xadiidu halaaati soma xasuusnin aladiina aawow ila algaari qisadii xadiidkii baad marin xoolihiisu waxay dhaleen isagaa leh haddii aal xoolihii uu ka tegey aada ogeyn adigu ama aad dib ka ogaataysna uusan ogeyn haddayna waxba dhalina dee wixiisiibuu ninku ku leeyahay derbi ma lagu qabsan karaa kaa derbi ma lagu gebagabaysan karaa asalku xadiidkii xudayfe muslim wariyey wa jucilat lanaa turbatuhaa tahuuran baa mulaqa iyo cumuumaadka qaydaya ama khasisaya hadba riwaayaadku say u soo arooraan asalku ciid inaad ku gebagabaysa wey imaamku hadduu ragcadda labaad sahwiyo anna ragcadda saddexaad iyo kadib aan ku soo gaaro oo imaamku sujuudu sahwi intuu sujuudo uu salaamo naqsado aniga hadhow sahwi ma u sujuudayaa cala almadhabi nacam waayo sahwi imaamku wuu ku hadeerayaa sujuudu sahwiga la sujuudayna mowqicaagii ma ahayne sujuud sahwi mowqiceedu waa aakhiru salaad mar hadduu sahwigii ku hadeelay aakhiru salaad baa sujuudu sahwi laa yaman adiguna waxaan qabaa naag qudbasiro aan isku guursaday waxay ii leedahay caruur badan ee qudbasiradu ma xaaraanba haddiise ay xaaraan tahay see yeelaa naagta maan waxaad samaysaa weligii iyo dadkii ugu dhowaa intaad raadiso nikaaxa tajdiid ku sameey oo cusboonaysii insha allahu tacaala sidaa xal ka raadi insha allah carruurtiisa waa xalaal qudbasiro laakiin xaaraanay tahay in kale toban jeer baan ka soo hadlay haddii anoo salaad sunno ah ku jira la aqimo ma ka baxayaa waxaa ila saxiisan aqwaasha culimmada haddaad takbiirta ka gaari karto wax yar kaaga dhiman yahay inaad dhammaystiro haddii kalena salaada intaa ka baxda ta kala takbiirteeda la qaad wanqalka haddaan xoolaha aan ugu wanqalayo ninka gowracaya haddaan haragga siiyo u siiyo mushaar ma bannaan tahay maxaa dhib ku jira sidaa intaan ka aqaana aqwaasha culimmadu udxiyada baa looga qiyaastaa shuruudeeda iyo axkaamteeda xaqiiqadu waxaa uga qiyaastaan udxiyada uga qiyaastaan qiyaaskaasna wuxuu keenayaa axkaamteeda ay xaaqiyeen inaan haragga mushaar loo siin karin xawilaadaha waxaa la qabtaa lacag kala duwan sida doolar iyo wax la mid ah waxaana la bixiyaa lacago kale sidee lagu kala qaadanaa su-aalihii kow iyo afartanka ahaa ee culimmada loo saaray xawaaladaha soomaalida ee sheekh maxamuud ciise iyo doctor axmed xaji cabdiraxmaan ay ka jawaabeen baa yaalle xawaaladaha si fiican u fahantae su-aalaha akhri xalkeedii iyo xukunkeedaba halkaasaad ka helaysaa ninkaan haysanin anigoo waan hayaa waa iisoo doonaan karaa laakiin hadda kutubaan meel ku xareeyey igaga jirtaa meellaba kuma ogiba nin baa wuxuu gabadh ku yidhi inaan kula sheekaysto ayaan rabaa waxay tidhi gurigaanaga iigu imow markuu guriga yimid qol bay isla galeen labadooda keliya ma bannaan tahay labadooda keliya guri isla galaan haddii guriga albaabku furan yahay aaggana dad ka dhow yihiin dhibaato ma laha laakiin albaabku inay soo xirtaan ama guri wax ka socda cidna aan ag maraynin khalwadii xaaraan tahayd weeye shaydaankaana saddexaynaya haddii khalwadaasi timaado muraabaxada muyuugta islaamiga lala galo maxay tahay mucaamalada saxiixa ah iyo wujuud aan sharciga waafaqsanayn aada uma faahfaahin kara haddee muhimmaddu waxaa weeye inay wixii soo gataan ay la wareegaan kadibna ay kaa gadaan markay adiga kaa gadayaan heshiisku heshiiska aad gelaysaan waa inay iyagu inta xilligaa ka hor soo gataan markay lacagta kaa qaadayaan waa inay tahay xilli wixii iyagu ay la soo wareegeeno tafriiqu damaan uu dhacay oo damaantii la kala geeyey wixii faahfaahin ka badan heshiiskaad la geli rabta ii keen waan kaa sixsixi meelaha qaladku ka jira qaladaad badan baa soo baxaye nin saaxiibkay ah ayaa wuxuu aaday maraykan markaas wuxuu helay shaqo hilib doofaar ah sawadan waxaas wuuna gadi jiray ninkii lacag badan ayuu yeeshay marka lacagtaas waa xaaraan wuxuuna rabaa hadda inuu xoolihii xalaal ka dhigo burdeen buu rabaa marka sidee ayuu yeelaa xooluhuna malyuumaad ayay gaarayaan hal booli ah nidig xalaala ma dhasho xoolahan anu si looga dhaqa xaaraantinimada garan maayo waxa saxdii ha towbad keeno xoolihiina masaadirteedii iyo manaafib iyo jihaadkeedii caamka ahaa ha ku bixiyo wuxuu ka haystiyo wuxuu ka cunana xaaraan weeye xaaraan iyadoo unu ku talagalay anu dariiq lagu maro oo wadaad waxoogay laga siiyo qaybta kale uu ku xalahaleeyo aniga dhibayoo garan maayo wuxuu yidhi saacaadka awqaadda salaada tilmaamaysa sidee baanu gaaladu soo sameeyeen sidee baanu u qabsannaa shariicadu saan u qaadanaa waxaan filayaa qofkani saacadahan inuusan wax badan oo xoga ka haynin baa ii muuqata qofka hadalkan soo qoray awqaadda salaada ay tilmaamayaan saacaddu bidaatiha uma tilmaanto waxay ku tilmaantahay oo xakameeya barnaamij lagu duubay ooy muslimiin sameeyeen barnaamijka qaar ka mid a way kala duwan yihiin qaar ka mid a waxaa samaysay hay-adda muslimiinta ee maraykanka waqooyiga maraykanka ah mid ka mida barnaamijta waxaa iskale umulqura iskale marka mid waxaa iskale jaamaca alislaamiya fii karaaji baa iskaleh mid waxaa iskaleh hay-at labxaat oo azhar baa iskaleh tawqiitaadka saacadahay sheegaanna waa kala duwan yahay haddaad saacadaha brogaraamgarayn taqaano markaad fiirisa tawqiidka sistamkee inaad raacdaada rabtaa weeye waayo ka karaaji oo kaleeto qawaacidda madhabulxanafi buu ku samaysan yahay qawaacidda madhabulxanafi kan maraykanka oo kaleeto waxay sameeyeen dabagal awqaadda barnaamijka ay sameeyeen miday iyagu alifeen weeye markii yurub iyo wistereenka la joogo kaasaa awqaadda xaqaa'iqda ugu dhow lagaa mararka qaarkood wax ka qaldamaan marka gaaladaa samaysay waxay u muuqatay in aadan wax badan aada aadan kala soconin haddii aadan saacadaha saa u garanaynin internetka iyo googla tag time prayerga raac oo hay-adaha muslimiinta ee sameeyey halkaasaad ka heliya canaawiintooda iyo telefoonadooda telefoon u diro oo la xiriir xaggeed joogtaan miidinkaad tihiin meeshay joogaan ka soo hubso intaa ka badan wax inaad xaqiisa haddaad doonayso kofar su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay shariicadu waxay amartay haddii nabiga nabigu ciise la sheegay sal l salam in lagu salliyo xikmaddu maxay tahay waa lagu yaqaan xikmadda waa lagu yaqaan waxay dhaheen waa laguu sheegi oo lagaa qarin maayo soo xikmadda ma aha calaa kulli xaal xikmadda waxay culimadu ku sheegeen waxaa ka mid a ilaahay baa nabigiisa ku yidhi warafacnaa laka dikrak magacaaga iyo darajadaadaan kor u qaadnay waa cibaado iyo tacdiimu nabiyi nabiga in la weynaynayo oo qadarkiisi iyo maqaamkiisi iyo ixtiraamkiisu hadiyo goor afkaaga iyo qalbigaagaba uu ku wareego ku jiraa lagaa doonayaa saas darteed mar kastoo magaciisa la sheegood ku sallidaay adna ajir baad ka heli xikmadda waa ka mid isagana qalbigaaga makaanadii iyo tacdiimkii uu ku lahaa baa ku sii weydaanayo usuulul iimaankii ka mid a taasaa ka mid a xikamka meesha ku jira allah subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk